haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadkan waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray cabdicasiis axmed barrow
kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta ay nala socotaay kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka ee laanta afka soomaaliga ee v o e da waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrow oo jooga magaalada muqdisho soomaaliya weli lagama heshin arrimihii hirgelinta doorashooyinka waxaana jiray maalmihii ugu dambeysay wadahadal u socday xukuumadda uu hogaamiyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo golaha musharaxiinta midoobay ee fadhigoodu yahay magaalada muqdisho sidoo kale waxaa madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu toddobaadkan u baaqay qaar ka mid ah ama madaxda maamul goboleedyada dalka inay qeyb ka noqdaan ashir la doonayo in looga hadlo arrimaha hirgelinta doorashooyinka kaasi oo hal maalin socon lahaa haddaba barnaamijka waxaynu ku falanqayn doonaa xaaladda siyaasadda soomaaliya iyo weli waxyaabaha hortaagan in la iska afgarto hirgelintii heshiiskii toban iyo toddobadii sebtembar ee sanadkii tegay lagu gaaray magaalada muqdisho barnaamijka waxaa igala qaybgalaya senator naciimo ibraahim yuusuf oo ka mid ah mudanayaasha baarlamanka aqalka sare ee soomaaliya iyo xildhibaan maxamed xasan idriis oo ka tirsan baarlamanka aqalka hoose ee golaha shacabka ee soomaaliya iyo doctor aadam gaadaale oo ka mid ah aqoon-yahanka soomaaliyeed oo sidoo kale ka faallooda siyaasadda soomaaliya iyo rofesor liibaan xuseen ciise oo ah bare jaamacadeed sidoo kalena ka tirsan bulshada rayidka ah ee soomaaliya dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada hadhownahay
marka hore waxaan jecelahay inaan ku bilaabo senator naciima senator naciima waxaad iiga warantaa ilaa iyo hadda maxay tahay waxyaabahaad is leedahay waa loo hirgelinayaa heshiiskii toban iyo toddobadii sebtembar la gaaro laiskaga afgaranayahay dowladda iyo dhinacyada kale ee siyaasada ku lugta leh asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka hore waan idin salaamayaa bahda v o a iyo walaalaha dooda ka qaybgalaayo markii xaqiiqan aan ka hadlo sida sayda ku aadan maxay u hagaagi la-da waxay ila tahay isfahan siyaasadeedaa jiro oo ka imaanayo runtii maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay aas-aasna u tahay heshiiskii baarlamaanka labada aqli la hirgeliyo dhamaystirina muhiimkaas laakiin isfahan sida dhinacyada meelaha lagu qabanayo doorashooyinka iyo isfahan kale oo inta soo jiisanayo maaragtay inay jiraan marka meeshaasay ka hagaajidaaga ila tahay laakiin hadda maadaama waktigina uu gabagabo maraayo siyaasadiina maaragtay leesya badan oo dhinacyo badan ku jiro ay socdaan waxaan rajeynaya hadda kulanka lagu dambeeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ilaamiye wasaare roobla uu ka shaqeynayo iyo madowga musharaxiinta inay noqon doonto mid maaragtay ku midoobaan oo doorashada xooga ugu aado dalka iyo dadkadankaasay ku jirtaa markaasaan rajeynaysaa waa tahay aad aad umahadsan tahay xildhibaan maxamed xasan idriis aragtidaada maxaad is leedahay ilaa iyo hadda heshiiskii la gaaray hirgelintiisii waa la isaga fahmi lahayaa markaad eegto waa mahadsan tahay cabdicasiis dhammaan ummadda soomaaliyeed waa salaamayaa iyo bada v o a saaxiibada meesha igula jira runtii heshiiskan waxaan dhihi karaa heshiis dhinac ka raran uu ahaa heshiiskana ujeeddadiisa markii hore ma ahayn ujeeddo laga lahaa in heshiis dhaba laga gaaro sidaan aniga u arko dad badan ay u arkaan heshiis wuxuu ahaa broseskiisa madaxweynaha waktigiisu dhammaaday uu ku muddo dheeraysanayay oo hadda erayo hadda cusub oo lagu soo beeriyey maalmahan dambe ee soomaaliya oo la leeyahay war war ku dil iyo wax noocaasa iyo wiifta lasoo tuuro habeenbarkii la tuuro oo ujeeddadu ay tahay marka xaalad ay taagan tahay in xaaladdaas wax kaleoo ka culus dadku ay u arki karaan oo shucuurta dadku lagu jeedin karo in la abuuro ayay horta heshiiskaasi inta kusoo gaartay inta badan dadku waxay u arkahayeen in heshiiskan uu yahay heshiis qalbiyan dadka madaxda ka imaanaya laakiin nasiib darro madaxweynaha ujeeddadiisa ma ahayn haddaan ka soo qaato tii ugu dambaysay ee dhuusmareeb fow aniga meeshan joogay habeenkii ilaa iyo labada habeennimo ayaa waxaa laisku gaaray madaxweyne siciid deni iyo madaxweyne qoorqoor ayaa waxay ku maqnaayeen madaxweyne farmaajo in ajandaha kooban oo ah erey gobolka gedi heshiiska sida looga gaari karo maamulka jubbaland iyo madaxweyne farmaajo siday uga heshiin karaan waxbaa laisku soo afgartay oo laga soo shaqaynaya maalintii oo dhan waxaa rabaa inaad si specifica uga ta- uga taabto caqabadaha ka jira meesha marka waxaa dhacday in madaxweynihii eh, go-aansaday in subaxdii baarlamaanka uu aado waxaan dhanba uu- uu- uu waqti dhumis ka dhigay baarlamaanka uu aado extensiona meeshaas uu ka dalbado nimankii saaxiibadiisa ahaa waqtiga badan geliyey eh, reer dhuusmareeb waqtiga badan geliyey meeshaas qarash badan iyo waqti badan uga baxay Een, waxay kusoo dhammaatay madaxweynihi inuu dhaho iga raali hada iska dhaafa een, een, dib dambaan iskaga imaan doonaa ee shir jaraa iska sheega inaan wadahadalku inoo socdo ana xamaraan beritoola aadee anaba baarlamaanka waxaan rabaa specific inay noqoto baarlamaanka subaxdii wixii ka dhacay waan ogeyn in baarlamaanka annagana aan diyaarad kasoo daba qaadanay meeshaas inaan extension laga sheegi karin hadda darhaad waxaad arkaysay wuxuu soo diray fariin uu leeyahay een, een, waxaan ballamiyey een, shir afarta bisha dhacayo Ee, runtii shirkaasi waxaa ka horreeyey shir kaleeto waawaan looga waday midowga murashaxiinta la weeraray Een, waan ku gartay waan kuu soo noqonayaa waxaad leedahay is-afgarawaa madaxweynuhu sabab u yahay iyo wax ka socolaa yihiin sida aad hadalka u dhigayso Een, waxaan jecelahay inaan siiyo professor liibaan xuseen ciise waxaad ka tirsan tahay aqoon-yahanka iyo bulshada rayidka ah ee soomaaliya waxaad iiga warantaa sida ay wax u socdaan maxay idin la muuqataa bismillahi raxmaan raxiim Eh, waan eh, v o a da waan salaamayaa iyo akhyaarta dooda igula jirta Eh, run ahaantii waxaan isleeyahay waxyaalaha hadda maanta ee ee socda waxaa asaas u ah kow hawl ay ahayd si wadajir ah in loo soo qabto oon lasoo qaban oo nidaamkii iyo shuruucdii eh, doorashooyinka ahaa kala hagayay nidaam la isla ogol yahay in lagu guulaysto marka eh, xukuumadda eh, labadeeda mataqaana yani la- eh, ha noqoto fed- eh, baarlamaanka ama xukuumadda yani waktigooda way ku guuldareysteen asbaab kastaba ha keento asbaab kastaba ha keento sidoo kale maamul goboleedkiina oo iyaguna qayb ka ahaa processka way ku guulaystay way ku guuldaraysteen Een, taas oo ka dhalatay eh, kalsooni xumo dhex taalla ayay mataqaanaa noqotay in laga soo guuro nidaamkii codka ahaa iyo in loo dareero laga soo guuro waktigii hawl aan la qaban iyo duruufteedaba ha ahaato tii kale ee loo soo bedelay bedelkeeda ahaydna meeshii la rabay in si si khaasa loo heshiiyo oo wax la isku ogaado kala shaki ayaa ku jira marka dhinacyada kala duwanba aad bay u kala shakisan yihiin kalsooni marka waxaa oo dhanba waxaa yani u ah eh, dhuusamareeb kow iyo labo iyo saddex bulshada rayidkana aad bay u tagtay way korjoogteynaysay way way isku dayeysay culaysaar inay saarto oo culamo eh, eh, la la kulanto madaxda kala duwan kulligood waxaad arkaysaa doorashooyin way rabaan laakiin kala kala shakiga ayaa asaas u ah marka taas ayaama waxa ay keentay ilaa iyo xitaa waxyaalihii iyadoo caddahay waxa la isku haystaana ay aad u fudud yihiin haddana ay ku soo arooreen saddex qodob ay ku soo arooreen saddexdii qodob ku heshiinteeda ayaad moodaa iyadana waa waa dhinacyadu inay ku kala shakisan yihiin wax walba hadday xuduumadda federaalka soo jeediso waa sida aad hadda yani la la la yani la arkayo oo hadda mataqaana hadda siyaasiyiintu ku kala arduwan yihiin oo la leeyahay xukuumadda federaalku waxaabay ula jeedaa hadday eh, ma- ma- maamul goboleedyada soo jeediyaan ujeeddo oo isleeyihiin mataqaana arrinta eh, saanay ku qurux badnaanaysaana xukuumadda federaalkana iyo xooga labada dhinacboo isleeyahay kala shakigaas ma waxay la tahay maanta marxaladda la joogo iyo duruufta dalka uu yahayna oo uma haboona yani kala yani eh, in laga gudbo ay waa gar- waa maadaama gartay wixii badnaa lagu wada heshiiyey ayna soo dhammaato Mhm.
waa in lagu gartay heshiiyey een, waa- taasay la tahay lagana gudbo waa garta waxaad leedahay waxa la isku hayo ee, aad bay u- u yar yihiin markaad eegto xaaladda guud ee soomaaliya ay ku sugan tahay Ee, doctor gaadaale ee, waxaad ka mid tahay Aad aqoon-yahanka iyo Ee, waad dhegaysatay aragtiga ee, labada mudane ee halkan ku jira senator naciima iyo maxamed xasan idriis iyo xildhibaan maxamed iyo sidoo kale ee, doctor ama professor liibaan xuseen Een, aqoon-yahanka ayaad ka mid tahay maxaad is leedahay adiga aragtidaada ee xaaladan waa loo wajihi karaa mar haddii hay-adihii dastuuriga ahaa waqtiga uu ka dhammaaday waqtigii madaxweynuhu dhammaaday doorasho xili la aadayan aanay caddayn Een, rajada dalka iyo mustaqbalka maxay kula tahay Eh, saddex option baa furan hadda waxii laga bilaabo Eh, ama khiyaar Eh, midi waxay tahay eh, in soomaalidu hadda dhaqankii intay dhammayso hawshii waxay doontaaba ha isku haysee ama ha noqoto eh, maxaan ku irahdaa ra-iisul wasaaraha iyo golaha mucaaradka inay hadda dhammeeyaan oo hawshaa dhinacooda lagaga najixo ama midka madaxweynuhu u yeeray oo gobolada iyo madaxweynaha dowladda federaalka ha dhammeeyaan oo macnaheedu ay tahay shirarka un hadda socda iyo kuwa loo yeeray in natiijo laga gaaro oo si ay ku dhammaato nabadeed qodobka labaad waxa weeye inay waxba isku afgaran waayaan optionka kale oo furan oo marka ay noqoto culays dibadeed inuu yimaado oo markaa loo taliyo bal wixii ay u muuqato dowladaha kale ama dadka kale culayska saaraya midka saddexaadna waxa weeye inaan waxba suuroobin oo dowlado dibadeedna aysan xoog saarin soomaaliduna aysan heshiin haddee taasna waxa weeye waa waxa ay yidhahdaan uncertainty waa waxaan la akhrin karin sida ay noqon karto marka saddexdaa qodob baad moodaa inay waxa horyaallo u yahay dabcan kan ugu sahlan ama ugu fudud uguna macaani waa in hadda wadahadalladaa socda level kasta ha noqdaane ama ra-iisul wasaaraha iyo mucaaradka ama madaxweynaha iyo gobollada wax lagu xaliyo maxaa la isku hayaana dee saaxiibaday baana ka hadlay qofba dhinaca ka taabto laakiin aniga waxay ila tahay waxa la isku hayeena inay hal kelimad ahayd waxaa la isku hayay doorashada soo socota kuraasyada sidee qof weliba nasiibka ugu fiican uga heli karaa madaxweynuhuna doorashuu rabaa isagu waa inuu akhriyaa in ay tahay wixii lagu heshiiyey wuxuu ku guulaysan karo gobollada oo metelaya mucaaradka metelayana waxay ku dagaalamayaan iyaguna wax kasta oo lagu heshiinaya inay yihiin wax farmaajo lagaga guulaysanayo oo iyagu qofkay rabaan ha u dhiibaaneen laakiin mucaaradka cid ka mida ay ku guulaysanayso nuxurka laysku hayaana waa intaa marka ninkii ammaana madaxweynahana hadda gruubkaasuu ka tirsan yahay ninkii mucaaradka iyo gobollada ammaanana gruubkaasuu ka tirsan yahay laakiin nuxurka laysku hayaa waxa weeye qolo weliba waxay rabtaa go'aanka la gaaro inay iyaga guul u tahay haddaysan iyaga guul ahayn guul ma aha waa gartay senator naciimaan siinaya senator naciima sidaad la socotay xildhibaan maxamed xasan idriis waxa uu sheegay in wax kasta oo laisku fahmi lahaaba culays ka imaanaya dhinaca dowladda gaar ahaan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ay ka socon waayeen sida uu sheegaba heshiisyadii ama shirarkii dhuusamareeb ka dhacay iyo weliba xaalado kale uu tilmaamay adiga ma kuu muuqataa arrintaas walaahi runtii aniga aragtideyda waa madaxweynaha waxaa aaminsanahay shaqo badan inuu qabtay tanaasulaad badan uu suubiyey madaxweyne maamul goboleedeena runtii iyaga laftirkooda wax way qabteen laakiin tan ugu muhiimsanaa waxay tahay qabri iyo ninkii loo wado lama kala qariyo qof walboo xildhibaana maamul goboleed uu ka yimid maamul goboleedkii aadaa doorashadana meeshaas ku galaa waa inaan annaga anfahanaa maaragta heshiiskan uu muhiim yahay sebtembar toddobiyi tobankeedii labada aqal ay ansixiyeen inuu dhaqan galo oo lagu heshiyo doorashana lagu galo marka haddii maamul goboleedkii uu qaybtii isaga uu ka lahaa uu si door fiican uga qaato madaxweynahana maaragta doorkiisa uu ka qaato ani waxaa aaminsanahay inay dhammaan lahayd laakiin kadib waxaa waaye isfiirfiirin siyaasadeed oo aan aadna muhiim dalkan ugu ahayn xaqiiqatan adigoo og dhibaatooyinka haysato maaragta shacabka soomaaliyeed coronavirus shan iyo tobanka bisha hadda aan ku jirno dacwadii baddaa taallo maxaa la rabaa musharaxiinta madaxweynayaashii hore iyo mas-uuliyiinta ra-iisul wasaarayaashii hore in dalkii loo kuro in loo kuro maafada dhibaatooyinka annaga nagu xirna aan aad u fiirino oo laysku tanaasulo labada dhinacba madaxweynaha intaan ognahay dhowr jeer uu ka hadlay uu tanaasulaadkiisa uu sheegay jeclaan lahaa marka dhinaca kalena inay runta iyagana ay ay tanaasulaadkaas qaataan dalkii dadkana loo turo oona u duceyno baddeena inuu ilaahay maaragtay xaqiisana siiyo oon soomaalnimo isku duubanno ilaahay loo loo noqdo kursi waa la helaa waa la waayaa qofka soo bixi lahaa ilaahay subxaana watacaala isay agtiisa taallaa labaatanka sano lasoo dhaafay madaxweyne walbo maarag dalka soo jooga waxbuu soo qabtay wixii lasoo qabtay dhamaystirkoodii le la marayaa marka waxaan rajaynayaa ragga soomaaliyeed inay u fiiriyaan dumarka iyo maaragta masaakiinta iyo barmageedada duruufahooda jiro maalmihii dhawaad muqdisho waa og tahay shacabkii walwal kurbo marka heshiiska yaraayo ka dhacayna waa laga duceeyey waana laga mahad celiyey marka waxaan ku boorin lahaa labada dhinacba tanaasula aad muhiim in la suubiyo madaxweynahana dhowr jeer uu kusoo celceliyey waana aaminsanahay in maaragtay tanaasulkaas ay dhab ka tahay marka rajeynaya maamul goboleedyadeenana inay saasoo kale u fahmaan waxaana wax ka weyn baa naga maqan wax ka weynaa naga haleysan annaga ummad soomaaliyeedaan nahay cadow badanaan leenahay cadowgeena afka laga sheego uma baahno waynu ognahay
laakiin doorashada in la aado doorashada in la aado waa muhiim waana asaaska dowladnimada marka miyaanay muuqan in arrimihii doorashada waxyaabo kale oo jira lagu qarinayo senator nacima
aniga waxaa aaminsanahay maamul goboleed isagay quraas usoo socotaa tanaasulka u badan inuu qaato doorasho sidii ugu geli lahaan laga wada shaqeeyo kadib qofku ilaahay u qadara imaanaya inaana loo arkin madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo shalay toolaba codka ugu badnaa ee baarlamaankii isaga lagu doorna muunan helin qofku ilaahay u qoran oo madaxweyne isaguu ka dhigay marka aniga waxaan dhihi lahaa in la isu tanaasulo loona tanaasulo gobollada laftirkooda dhibaatooyin badana ka jiro marka dadka khilaafkaa jiro badan waxba ma soo kordhinayo dadku dhibaata haysta corona jiro afar asnac gaajaa jirta ayaxaa jiro marka tanaasulaadka waxaan ka codsan lahaa maamul goboleedyadeena ay ugu horeeyaan jubbaland iyo puntland inay aada iyo aad tanaasulaadka ay wax uga qaataan oo dalkii hore loo sii kaceeyo wax walbana waa la gaaraya insha allah bimaalintaas aaminsanahay maxamed xasan idris xildhibaan waad maqlaysaa senator naciima waxay leedahay in loo turo xaaladda lagu jiro bulshada soomaaliyeed ayaa wax kasta muhiim ka ah maxaad adinku taa u arki laadiin haddii aad teen xildhibaanada ka aragtida ah dowladda uu hogaamiyey madaxweyne farmaajo runtii horta xildhibaanada walaashay waa mahadsan tahay qalbigeeda waa qof qalbi wanaagsan si waxay u ara say u aragtay u hadashay runtii laakiin waxaan ka xunnahay madaxweynaha ay isleedahay tanaasulu muujiyey ay aaminsan tahay ereyga tanaasul xataa af soomaaliga in laga saaro ayuu uu ku dhow yahay inuu ku qasbo sababtoo wuxuu ka dhigay ereyga tanaasul wax laga yaaqyaarsado oon xataa la sheegi karin tanaasul haddaa maqashid waxa kuusoo dhacaya wax qosol qosol inay tahay sababto sida loo dhidhan jiray ayaad ka garanaysaa runtiina labada dowlad goboleedoo hadda ay magacooday ay afkeeda ku dhifatay horta marka si loo hadlo soomaaliya four point five lagu joogaa waa dadka ehelku u ahaa madaxweyne farmaajo xadiiska nebigana wuxuu yahay sidiisaba unsur akhaaka daaliman ow madluuma walaalkaa u gargaar haddii uu yahay mid wax dulminaya iyo haddii uu yahay kan la dulminaya nebiga waxaa la weydiiyey muxuu yahay qaabka loogu gargaari karo walaalkay haddii la dulminayo waaba gartay haddii asigu wax dulminaya garabkiisana qalbsidaa loogu gargaara waxay xaq u leeyihiin waajibna ah in madaxweyne farmaajo qaladka uu ku socdo ee eedda uu abuurahayo in ay garabkiisa qabtaan oo dhahaan maya waa qaldan tahay meeshaa wax ku wadid ma soconayso ereyga ah ha loo naxo dadka maatida ah waa erey sax ah oo jiro laakiin si qaldan loo isticmaalay dadka maatidaa in loo naxo waxaa asal ka ah in xorriyadda la ilaaliyo anagu waan xorriyaddaasi aad sheegaysa maxay tahay oo la ilaalinayo oo oo maqan maanta sheega waxay tahay xorriyadda ay sheega waxay tahay dadka waxaa loo diiday in codkooda ay cabiraan marka laga reebo in madaxweynaha loo heesahayo haddii asaga laga heesahayo xaaraan waay waxaad og tahay in nala ku weeraray habeen dhan niman madaxweyneyaala dhiggooda la xalaalaystay maalintii annagoo life u mudaharaadayna in xabad nool nala ku weeraray keliya maxaa la diidan yahay aragtideenaan muujinaynaa cod xildhibaan xildhibaan waan kuusoo waan kuusoo laabanayaa waan garta waan kuusoo laabanayaa waan ku siinayaa waxaan jecelahay inaan u gudbo doctor gaadaale waad u jeedaa xaaladda labada dhinac sida ay u dhigan tahay dowladda iyo mucaaradka iyo kale kaalinta aqoon-yahanka soomaalida maanta ay qaadan karaan maxay kula muuqataa
waa mahadsantahin walaal iyo dhammaantiinba waxaan leeyahay kaalinta qofka aqoon-yahanka iyo qofka xilkaska soomaaliyeed iyo qofka mas-uulka ah oo wax garan karaa waxay ila tahay waa inuusan ku milmin laba qof oo kursi isku haysata waa inuu aad uga fekeraa maxaa dalka iyo dadka iyo diinta dan u ah waxaa dalka iyo dadka iyo diintaba dan u ah nabadgelyo kow inay noqoto waxaa dan u ah ummaddaas yacni iskhilaafsan sidii dhexdooda wanaag loo dhex dhigi lahaa waxaa dan u ah inaan qofna lala safan oo gruub ama lagu biirin waxaa dan u ah in dadka isqabtaan dadkooda carabka adag oo ereyada kulul odhanaya laga qabto oo gruub walba waxaa ku jira dad aad iyo aad maxaanku idhaahdaa ay dhici karto inay siyaado u yihiin qolo waliba ay soo hormariso qofkooda macquulka nidaamka dooda waxaa ka mid ah dadku inay soo hormariyaan qolo weliba qofkooda ugu macquulka ah oo ugu miisaanka weyn oo ugu degan laakiin hadday soo hormariyaan qofka ugu dhibka badan macnaheedu waxa weeyaan waxaysan rabin dantii in la gaaraysan rabin waxaad kala ogaataa waxyaabaa hadda muuqda oo aad u muuqda waxaa ka mid a oo qofka xilkaska loo baahanya inuu ka digtoonaado waxaa dhici karta dowladdu inay aad u doonayso inay ama mucaaradka fogeyso oo xuquuq ay leeyihiin u diido ama ay maaragta iyaga kala qaybiso mucaaradkiina waxay doonayaan hadda oo aaba dhici kartaa inay hadda wax uga bilowdeen inay kala geeyaan xukuumadda ra-iisul wasiiruu madaxda ka yahay iyo madaxweynaha inay kala dilaan si ay halkaa wax uga raadiyaan waxay kaloo raadinayeen gobollada inay kala geeyaan oo qolada qolana ku shaabadeeyaan inay madaxweynaha la socoto qolana ku shaabeeyaan xaqdoon inay yihiin waxaa marka qofka xilkaska ahi waa inuu ka fogaadaa maxaa yeelay dadkaa ishayaa kulli waa dadkayagii waa gobolladayadii waa madaxdayadii waa midka berri noqon doona iyo kaan maanta noqon doonin danta waxay tahay in laga hufnaado waxyaabaha la ysku hayo oo oo la istaago mowqifka ah waryaayay joojiya waxaan aad wadaan waxaa loo socdaa doorasho sooma aha aan qaban intaasa asal ah hal qodob baan kugu hal qodob baan kugu daraya kaliya aan kugu dari lahaa waxa ha waana ku koobaya qodobka aan kugu daraya waxa weeye simbali qolada doorashada rabta inay gadaal u dhigto waxaysan arkin mirihii ay rabeen inay muuqdaan macnaha inaysan natiijada ku guulaysanayn marka xarge badan bay dhigayaan oo doorashada gadaal loogu dhigayo qofka arkaha inuu guundo helayo guulaysanayana wuxuu leeyahay doorashadii maanta hal la qabto marka waxani waa politics simbali waa siyaasad ee ma aha haba yaraatee waxa ay labaduba akhrinayaan wax saxa ma aha waa arrintaasi waan gartay waxaan aadayaa rofesor liibaan xuseen rofesore waxaa hadda madaxweynaha uu casuumay maamul goboleedyada puntland iyo iyo guud ahaanba maamul goboleedyada laakiin si gaara puntland iyo jubbaland waxay shaki ka muujiyeen qabsoomidda shirkaasi iyagoo codsaday in meel ammaan ah oo muqdisho ka tirsan lagu qabto taasoo u muuqata in meel ka baxsan dowladda meelaha ay gacanta ku haysa ama xafiisyada hay-adaha kale ee waddanka jooga lagu qabto markaad arrintaasi eegto bulshada rayidka ah sidee ula muuqataa xaaladda sidaa waxaan waxay leedahay waxaan ku raacsanahay doctoorka arrinta uu tilmaamay waxaa la rabaa dhinacyada siyaasadda inay walba kor noqdaan danta gaarka ah ee danta guud ay fiiriyaan hadda qadiyadan aad weydiisay oo ah xaggee lagu qabanaya xagga hadda waxa waxay arrin yani logic ah waxa weeye oo madaafiic meelaha qaar ay dhacayeen ayay shirkii dhuusamareeb lagu qabanayay oo ay dhowr kilomitr ay u jiraan magaalada caasimaddii oo ay yimaadeen madaxweyne deni oo u yimid maxaa la yidhaahdaa madaxweyne axmed madoobe oo ay intaasoo shirar ku qabteen oo meel walba ay kabteen hadda ammaan ma aha inaysan macnaha aysan logic ahayn waad garanaysaa laakiin waa isdiidana yahay waa la socnaa hadal mediaga la isdiiyey sida mataqaana qolo walba qolada ka ay u muujiyeen qolana loo muujiyey in iyagu wax kasayaan iyaguna ay u muujinayaan maya intay tahay waa intaas marka waa riikh ayay ku xiran tahay muqdisho meel lagu qabta lama waayo ay leeyihiin annaga dhinac qabanayo hotel decaga lagu karaa waa boorka ay tilmaameen xataa ku jira laakiin muhim waxaa ah keliya danta in laga aado xaggeeda danta in laga aado lagana kor noqdo labada dhinacna waxa weeye kala shakigaasa asaas u ah qol walbaba yani waxay is leedahay hadduu qoladaan hadda galo maxaa madaxweynaha dariiqadan hadda hadda ku socoto isagaa yani kuraas badan helaya ama dadka raacsan ayaa helaya qoladaan kalena ay leeyihiin waxaan rabnaa wax mataqaana loo sameey labada dhinacba marka waa kala shakiga laakiin waxaa tajrubadana tustay qofka madaxweynaha meesha jooga si walba oo dad hataa yani yimaadaan waxay ku xiran tahay doorashada dadkay ku xiran tahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa la ogaa marka waxaa ugu muhiimsan in la helo yani doorashada wax la wada arki kara inay noqdaan oo la dul joogteeyo oo hay-adaha mataqaanaa korjoogteyn la sameeyo bulshada rayidka korjoogtoon ay samayso oo la arko oo la fiiriyo si control rasmi ah yani sida lagu lagu heli lahaa laakiin la aado xagga doorashada buuqan iyo jahawareerka lagama baxayo haddaan doorasho la aadin kastoo yimaadaba waa shuruudeeda ayay leedahay marka waxay ka leedahay shuruuc cusub bay keenaysaa waxaan isleeyahay intaas waxay u baahan tahay waan fahmay waxay u baahan tahay in la dedejiyo aad ad umahadsan tahay xildhibaan maxamed xasan idriis sida muuqata maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland way ka goos adeegeen inay shirkii qayb ka noqdaan waxna ay sheegeen inay muhiim tahay in meel ammaana lagu qabto aragtidaad markii aad eegto ka xildhibaan ahaan maxay kula muuqatay waa in meel ammaan oo muqdisho ka mida lagu qabto horta waxaan rabaa hal eray inaan dib yaro ugu laabto oo brofesorka walaalkay ah hadda uu afka ku dhifto oo yidhi waxa laisku hayo simbly waa politics absolutely simbly politics maa waxa laisku hayo maxaa laisku hayaa simboly waa fundamental rightska laisku haystaa simboly xuquuqda asaasiga basic xuquuqda asaasiga muwaadinka uu leeyahay oo haddii meesha ay ka baxdo oo dowladnimada ay isku weecinayso keligitalis madaxweynaha xilligiisu dhammaaday waxaa mento u ah ama xunuuniye u ah ku day qofka maskaxdiisa hagaya waxa weeye waa siyaasta weerarka toddobaatan afar jirka soddon iyo sideed sano ku dhowaad maxay ahayte eritrea albaabka uga xiran tahay waa ninka abiy axmed ee etoobiya dagaalada sokeeye geliye weeye dadka uu ku dayanayo keliya ujeeddada laysku haya ma ahan siyaasad ma ahan waa basic rights waay waxaana caddayn u ah mudaharaadkii aan qabanaynay in nalaka diiday oo hadda qasabaan ku keenay dhiig in loo daadiyo dhiiggeena qaarkeen gudoomiya gudoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir xabadaa garab uga dhacday maalintii lifeka naloo soo weeraray dhaawac uu ahaa su-aashii haddaad usoo laabato marka su-aashii haddii aad usoo laabato taas taas in laysla fahmaa laiskuma hayo politic laiskuma hayo waa basic right fundamental rights ka laisku haya haddaan usoo laabto meel amni ah in lagu qabto erayga ah muqdisho ammaankeedu hadda nimankaas way imaan kareen markii horena way yimaadeen ammaanka sideeda waxaa la yidhi qaylaa yeertay masaajidka haloo cararay masaajidkii bay ka yeertaa layidhi ammaanka dowlad xukuumadda madaxweynaha laftigiisa laga shakiyey hadduu rabo in doorasho la qabto annaga doorashaan rabnaa berri in la qabtaan rabnaa dib uma dhigayno asagana
senator nacima siinaya anigana doorashaan rabnaa in la qabto doorashana waxaa lagu qaban karaa wada xalaal ah oo dadku xalaal xildhibaan aad baad umahadsan tahay xildhibaan idris senator nacima waad maqlaysaa xildhibaan idris waxa uu leeyahay waxyaabaha laisku hayo waa xuquuqdii asaasiga ahayd in maamul goboleedyada qaar ay shakiyaanna waxaa keenaysa xaalad taagan oo oo muhiim ay tahay in laga fakero marka aragtidaada ka xildhibaan ahaan marka aad fiiriso maxaad is leedahay makuu muuqataa waxaa xildhibaan idriis ula muuqanaya aragtidiisa horta xildhibaankayga aragtidiisa qadarinaya qof walbana aragtiyuu leeyahay ani waxaa aaminsanahay soomaali waxa haysta wax ka weyn waaye doorasho doorasho dalka ha loo diro hana la isku tanaasulo midda uu leeyahay amni ma jirno amni waa jiraa alxamdulilah rabbilcaalamiin muqdishaan ku noolnahay shirara hore uga dhacay madaxweyneyaasha way noo imaadeen shaqooyinkina sida caadiga ay u socdeen dabcan siyaasadda markii la isku fahmi waayo qof walba oo go-aan oo qaataa go-aankoodan oo ku ixtiraamaya laakiin waxaa muhiim ah dil inuu si degdega ku dhaco doorashana dalka loo diro oo maaragtay walaahowgan iyo rafaadkan dadka soomaaliyeed ee ee dumarka iyo ilmaha u badan ku nool yihiin laga usoo dhaweynaya qabto adoo weli sii jooga waxa uu leeyahay xildhibaan idriis madaxweynuhu waqtigiisa waa dhammaaday mararka qaarna awoodaha inuu dad u yeero suuragal ma noqonayso meel ka baxsan ayaa loo baahan yahay isagana uu kaga qayb galo shirka marka arrimahaasi ma noqon karaan doodo taagan soo uma muuqdaan mararka qaar in arrimahaas laisa fiiriyo oo la isla fahma ayaa ka horraysa in la isku yimaado lawada hadla wallaahi bo alif wax malay alif wuxuu leeyahay baarlamaanka labadiisa aqalaa laga rabaa baarlamaanka labadiisa aqal waqtigooda waa dhammaaday sharciyadda aan ku joogno madaxweynaha iyo xukuumadduna ay ku joogaan waa aniga saa aaminsanahay marka haddii wax kale ay jiraan dee waxa annaga aan sharciyeeyo asagana sharciyeeyey tan kalena muhiimadda ma ahan asaga inuu joogo iyo inuu maqan yahay muhiim ma waxaa muhiim ah doorasha dalkan si ku aadi laha inaan ka wada shaqeyno annagoo kale aragti duwan inaan isu naado waxaa muhiimadda looga baahay in la saarana waa inaad doorasho la aado dalka loo diro loona turo hooyooyinkas anoo ku hadlaya magaca hooyooyinka soomaali meel walbay joogaan tan gobol joogtay tan magaalada muqdisho joogta intaba in loo turo rofeor liibaan waad arkaysaa aragtida labada xildhibaan ay qabaan oo ku aadan xaaladda taagan iyo siyaasadda guud ahaan soomaaliya kala shakiga weli waa uu jiraa maamul goboleedyada qaar ay qabeen madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo maamul goboleedyada waa isugu yeeray markaad eegto marka haddii xaaladda noocan ay kusii socoto iyadoo qalalaaso siyaasadeedna uu dhinac taagan yahay oo laisfahmi laayahay dhinac kalena covid nineteen loo dhimanayo dad fara badan maalin kasta soomaaliya ay ku dhimanayaan bulshada rayidka oo aad ku tirsan tahay kaalin noocee u bannaan runaanti waxay lahay rayidka ilaa iyo hadda waxyaalaha ay xooga ay saarto waxa weeye dhinacsada inay xooga isugu imaan lahayn awooddeeda waxay tahay culaysaar iyo dad islamarkaana kale gacanka hayso ama isha ay ku hayso aaraha ka jira degedada cusboonaaday ayaa dhibaatada rafaadka covid nineteenka dhinaca kalena weeyaan laakiin in la garaysiiyo madaxda in deg ay ku heshiiyaan waa qadda ugu muhiimsan waa meesha mas-uuliyad la rabo dhinacyada dhan inay iska saaraan ta kale waxaan is leeyahay arrintan waxaa geed fadhi u ah hadda maadaama waktigii oo mataqaanaa xukuumadda iyo baarlamaanka iyo kulliba uu dhacday oo hadda ay ku jiraan waktigii isgaarsiin iyo inay hawsha wadaan ay tahay waxaa hadda aad usoo kobcay waxa loo tilmaamo bulshada caalamka inay culaysaar xoog badan ay ku waxaan hadda keenay inay baydhabo guddiga farsamada ku shiraanna waa iyaga waxa haddana yani culayska wadana oo ilaaba ilaaba in la dhammaystirana oo heshiiskii toddobiyo tobankii sebtembarna waa iyaga anigu waxaan isleeyahay intaan iyaga keliya lagu yani la sugin oo waxaa la rabaa odayaasha iyo maxaa la yidhaahdaa hoggaanka soomaalida heer federaal iyo heer maamul goboleed iyo muxaafid iyo mucaaradba labadaba ay dareemaan mas-uuliyadda taariikhiga kulley waa laysku imaana kulley waa la heshiini laakiin haddii iga la dheereeyo dad manaya mashaakilka ku dhimanaya malaayiin baa ku khasaaray dhiig baa ku daadanaya waxyaalahaas saahiga marka waxaan qabnaa bulshada rayidka in la ilaaliyo xuquuqda asaasiga ah ee muwaadinka ha noqdo mucaarad xaq inuu u leeyahay inuu codkiisa doctor gaadaale haddii aan dhinaciisa u bayro maxaad is leedahay xalka soomaaliya iminka waa laga baadigoobi karaa
waa marka koowaad horta walaalo anigu waxaan isleeyahay waxaan ka ahay arrin dhinaca positive-kan ka eegaya anigu waxaan isleeyahay waana la heshiinayaa doorashona waa la aadi doonaa wayna arrintaanina way dhammaan doontaa aniga ima muuqato arrin mugdi ah oo ama in la dagaalami doono ama inaan la heshiin doonin ama in dalku ceeb iyo dagaal ku damayn doono no waxaan arkaa horta in arrintu ay si fiican yani waa dhici kartaa jidjiid badani inuu dhacay laakiin horta waa laga arrintan waa dhammaanaysaa taas waa iga qodob soomaalida waxaan kula talin lahaa dagaalku kuma cusba iyo dagaalka afeed iyo mid gacmeed midna kuma cusba soomaalidii hore maahmaaha aad u qurxoon bay ka tageen oo marka dadku dagaalamaan dadka qaarba waxbuu qofba waxbaa laga reebaa dadbaa aad u talax toga dad baa is-ilaaliya dad baa meel dhexe jooga marka mahmaabay soomaalidu yidhahdaan la yidhaahdo waa la doogayayaan la dacaroon yacni waxaan waa dhammaan doontaa ama gobol joog ama dowlad federaala joog ama xildhibaan ahaw ama siyaasi ahaw at the end of the day waxaani waa dhammaan doonaan waxaa soo hari doona qof waliba hadalka uu yidhi iyo dadkii hadduu isku gubay iyo hadduu dhexdhexaad ka ahaa aad baad umahadsan tahay xildhibaan maxamed xasan idriis markaad eegto hadallada guud iyo weliba aragtidaada xalka soomaaliya maantay u baahan tahay xaggee buu ku jiraa
xalka soomaaliya wuxuu ku jiraa in ummadda soomaaliyeed ay fahmaan waxa keliya oo labaatankii sano oo lasoo dhaafay teendhadii cabta laga soo bilaabo aan ku guulaysanay inaan adkaysano oo goostambeedkaan ku qabsano oo ah afartii sano markay dhammaatay in doorashay dhacdo tanaasul laga samayn karana aanay jirin dadka soomaaliyeedna aan lagu marhabaabin laba qofaa is haysata iyo nin kursi ku fadhiyo iyo mid ka kacsanaya is haysta isma haystaan waxaa is haysta basic dimuqraadiyaddii inay hore usii socoto iyo dad raba inay isbaaro u dhigtaan dimuqraadiyaddii oo meel dhex u fadhiistaan intaasaa laisku haystaa dadka soomaaliyeed intaas ha fahmaan haddii waddada laga leexiyo doon gaariga cabsi kasoo dhaqaaliya haddaan ka leexiyo meel qaldan buu nala aadayaa waa in la fahmaa xildhibaan aad baad umahadsan tahay weli xalkii baan isla eegaynaa meesha laga raadin karo senator naciim haddii aan ku siiya adiga
waa mahadsantaha walaalkay anigu xalka wuxuu igula jiraa tanaasulaad maamul goboleedyadeenna oo gacmaha ishaysto iyo madaxweynaha jumhuuriyadda xukuumadda ra-iisul wasaare rooble oo ku heshiiya xalka dalka dadka soomaaliyeed iyo danta in laga fakiro taas inbay ku dhammaan kartaa waxaa kaloo muhiima xildhibaanada hadda anigana aan ka mid ah ka mid yahay shalay madaxweyne xasan sheekh maxamed laba boqol labaatan iyo labo xafladii wuxuu qabtay wujuudiguu geliyey cid ka dambaysa bini aadam gelinaysa mar waxaa la rabaa inaan ka baarana dowladnimada soomaaliyeed madaxweyne walba oo soo qabtay casharadii wuxuu ku guulaystay wuxuu ku guuldaraysintan in wax laga bartaa fiican kursigaana waa nasiib qofku ilaahay subxaana watacaala u qadaray iyaana helaayo muhiimna maaha kulli inaan madaxweyne wada noqono aad baad umahadsan tahay dhammaantiinna aad baad umahadsan tihiin senator naciime ibraahim yuusuf oo aqalka sare ee baarlamanka soomaaliya ka tirsan xildhibaan maxamed xasan idriis oo ka tirsan baarlamanka aqalka hoose ee golaha shacabka iyo doctor aadam gaadaale oo ka tirsan aqoon-yahanka soomaaliyeed iyo professor liibaan xuseen ciise oo ah bare jaamacadeed sidoo kalena ka mid ah bulshada rayidka ah ee soomaaliya akhyaartaynala socotaay intaas ayaan ku gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrow a muqdishona uu idinkaga imaanaya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo